SBS Radio.
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa najme cabdixamiid naaji waxaan isugu imaanay munaasabadan caawa inaan ku taageerno xisbiga dimuqraadiga soomaalida etoobiya madaxweynaheena sharafta badan mudane cabdi maxamuud cumar oo runtii wax badan noo qabtay ilaahay ha ka abaal siiyo ilaahay cimrigiisana ha raajiyo iyo dhallinyarada fuujarka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee heego marka waxaan leenahay dhallinyarada baaq baan u diraynaa horta marka hore waa u hambaliyeynaynaa dhallinyarada hambaliyaan leenahay marka labaadna baaq baan u diraynaa baaqaan u dirayna waxa weeye fuuturkii wadankaa tihiin ma aragtay waxaa la rabaa inaad maaragtay dhulka mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa inaad sugtaan baa laydinka rabaa maadaama aad fuuturka dowlad deegaanka tihiin oo wadankan shacabkiina iyo hooyooyinkiina iyo deegaankiina iyo xuduudihiina iyo horumarka iyo amniga wax kasta inaad sugtaan baa laydinka rabaa maadaama dhallinyaradii deegaanka usoo kacay oo fuuturkaha aad tihiin marka anoo ku hadlaya gudiga guddiga jaaliyada australia ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya baaqaasaan dhallinyarada u diraynaa iyo hambalyadaas shirkaasuna wuxuu ku saabsan yahay baaqaas iyo hambalyadaas aan ku taageerayno dhallinyarada fuuturka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee ka hana qaaday dowlad deegaanka ee heego heega ha waarto heega ha jidho ha cambuuleysato ha noolaato taageeradiinaa nahay wax allaala wixii taageeraa iyo wax allaala wixii maaragtay hiil iyo hooya iyo wax allaala wixii muwaadinnimaa iyo mas-uuliyadnimaa annagana waa idinla garab taagannahay hambalyaan idin leenahay bismillaahi raxmaan raxiim waa anigoo umulkheer cali dalmar waxaan munaasabadan caawa aan isugu nimidnay in aan u hambaliyeyno ururka dhallinyartiga mure ee heego heego waa dhallinyaro iskood isku soo abaabushay oo mustaqbalkooga iyo muxuu ahaa fuuturka nidaamka suuban ee ka hana qaaday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya in ay nidaamkooga ilaashadaan nidaamkooga difaacaan annagana haddaanu nahay hooyooyinkii heego iyo haddaanu nahay dhallinyartii cuslaatay heego waxaan mar walba diyaar ula nahay in aan garab iyo hiil aan idin garab taagnaano dhallinyartay adduunyadu maanta ku dhisan tahay horumarka iyoiyo nidaamka suuban ee yani ka hana qaadayna idinka gacantiina ku jirtaa annaguna waan idin garab taagannahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya iyo madaxweynaheena cabdi ciiltire madaxweyne cabdi maxamuud cumar waanu garab taagannahay shacabkeenna meel kastoonu joogno haddaanu qurba joognahay waxaanu diyaar u nahay in aanu nidaamkayaga aan difaacanno in aanu garab istaagno dowladeenna iyo horumarkeenna aanu mar walba garab taagannahay magacayga waa naste xaadan cumar ahna guddoomiyaha horumarinta soomaalida etoobiya waxaanu u hambaliyeynaynaa oon meeshan isugu nimid oon hambalyo u diraynaa deegaankayga sharafta badan iyo xukuumadayada qaaliga ah waxaan hambalyo u diraynaa dhallinyartayada heego heega hawaartaan leenahay inaad sistamkiina ilaashataan dhallinyaro unbay wax ku dhisan yihiin ood wadankiina ilaashataan oo taaka intaa la-eguna qofna usoo gudbin wadankiina dhallinyartii mustaqbalkaad tihiin waxaan leenahay heega hawaarto hawaarto waxaan u hambalyeynayaa madaxweynahaga qaaliga ah cabdi maxamuud cumar ciiltire cabdi ciiltire na gaadhsiiyey horumarkii intii laga soo gudbay oo horumar walba uu na gaadhsiiyey haddana maanta na gaadhsiiyey heer uu shidaalkayagii noo furo uu daboolka ka qaado maasha allah baan leenahay ilaahay ha nagu simo maarata khayrkiisana alle ha na soo aadiyo shartiisana ilaahay ha naga qabtaan leenahay maasha allah hala shidaalaystaan leeyahay dhammaan dhammaan maxay tahay heego iyo dhammaan shacabka soomaalida etoobiya oo dhan ha shidaalaystaan baan leeyahay ha cambuulaystaan baan leeyahay horumarkeennu halkaa ha ka sii socdaan leeyahay maasha allah aad baanu kuu salaamaynaa oon kuugu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyaga qaaliga ah halkaad naga soo qaada iyo maanta halkaadna gaadhsiisayba waan kuugu hambalyeynaynaa jiroo joog baan ku leenahay madaxweyne hawaarto heego heego hawaarto bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa khadiijo xasan xirsi waxaan maanta halkan ka soo dhaweynaynaa una hambalyaynaynaa dhallinyarada yada wadanka usoo kacday ee heego waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo wadankiina halkaa kasii wada difaaciisa horumarkiisa nabadgelyadiisa intaba waad u istaagteen annaguna waan idinku garab taagannahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay horumarka aan gaarnay shidaalkayaga guulaha aan gaarnay nabadda aan gaarnay horumarka aan ku tilaabsannay intaba waan ku faraxsannahay dhallinyaradayada heegana waan garab taagannahay waana garab taagnaan doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo iyo dowladdayadaba aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa xuduudaheenna iyo wadankeenna iyo nabadgelyadeenna inaan sugnana waa muqadis waana waajib waana u taagannahay hiiliyahoona waa idinla garab taagannahay wasalaamu calaykum heega ha noolaato ha noolaato bismillaahi raxmaan raxiim anigoo xaliimo suldaan maxamuud heybe ah waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynahayga qaaliga ah iyo kabaneedkiisa new boolis dhammaan d d s i oo dhan waxaan leenahay heego heega ha waarto heega ha waarto heega ha waarto heega waan u ducaynay kuwii maanta wadanka kuwii maanta wadanka wax u qaban lahaa oo badbaadin lahaa waa heego heega waan idin ducaynay waan idin ducaynay waan idin ducaynay dhulkiinna iyo dadkiinna iyo shiidaalkiinna iyo wixiinoo dhanba waa inaad heegan u noqotaan Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.